الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaynoo socday xadiidkii adiga caaisha ee ku tacalluqsanaa ama bariira axwaasheedii iyo bal markaa waana xadiid weyn si aynu soo marro axkaam aada u badan iyo fawaa'id badan leh oo kulansaday duruqdii baan ku jirnay wuxuu uhi markaa muslim raximah llahu tacaala xadaثna mحamed بn المثنى qala xadaثna mحamed بn jaعfar qala xadaثna شhucbat qaala samictu cabdالرaحman bn الqasim qaala samictu الqasma yuxadiث can caaئiشhaةa أnaha araadat sanadku waa dad weliba wada aimo ah horena aynu in badan usoo aragnay labadan isdhalayna dee waabata xalayna waan haynay cabdiraxmaan ibn alqasim iyo abi qaasim bn moxamed caaisha ayaa waxay tidhi ama wuxuu ihi qaasim bn moxamed ibn abi bakrin caaisha isagoo ka warinaya annaha caaisha araadad waxay doontay an tashtariya inay iibsato bariirata jaariyada bariira la odhanayay lilcidqi maaha inay u shaqayso ee addoon ka dhigato ee waa xoraynayo xorayso daraaddeed inay u iibsato fashtaraduu dadkii ehelkeeda ahaa ayaa waxay shardiyeen walaa-ahaa walaheeda walaha cidqiga waa ta aan soo marrayoo ee waa sababtan iyo xidhiidhkan ka dhaxaynaya kii wax xoreeyey kan la xoreeyey inay iyagu yeeshaan iyadoo caaisha lacagtii bixinaysay xoreynayso fadakarad way sheegtay oo daalika arrinka ah qoomkani wixii ay shardiyeen lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay bay u sheegtay caaisha faqaala wuxuu uhi rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ishtariihaa iibso waactiqihaa xoree fa ina alwalaa shardigoodana wax ka soo qaad ma laha oo yaanu taasi kaa mancin kaa hor joogsan inaad iibsatood xorayso adigoo le dee maxaa welihii hadday iyagu yeelanayaan ma iibsanayo ma xoraynayo waayo fa ina alwalaa xidhiidhkaas iyo sababtan dee xataa layskuba dhaxlee catiiqa iyo muctiqa kaba dhaxaysa liman shaksi unbuu u sugnaaday actaqa xoreeye kii ictaaqa laba yimi kaasun baa leh cid kale ma yeelanayso waxaan waxaa lagu mudanayaa ictaaqi ictaaqin adigaa leh markaa shardigoodu shardi baadiluu noqonaya wahudiya waa la hadiyeeyey lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay laxmun hilib baa loo soo hadiyeeyey faqaaluu lilnabiyi sala allahu calayh wasalam ehelkiisii weeye waa caaisha iyo dadkii qoy gurigiisa joogay baa waxay ku yidhaaheen rasuulka ilaahay ku yidhaahda cidtan soo hadiyeysayno cid kale maahe waa bariiraba bariiraa hilib soo dirtay waxay markaa rasuulka ilaahay ku yidhahdeen haadaa laxamkan ama hilibkan tusaddiqa waa la sadaqaystay oo bihi isaga calaa bariirata bariiro sadaq ahaan baa loo siiyey adigna sadaqada ma cuntid faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh huwa hilibkani lahaa libariirata sadaqatun oo marka la eego sida uu ku soo gaadhay dee sadaqa ayuu u yahay oo iyada sadaqa lagu sadaqaysta weeye wa huwa hilibkii sifadii baa isbedeshay hilibku waa kii uun ee laakiin sifadiisii baa isbedeshay lanaa inaga hadiyatun hadiyu inoo yahay oo markaa way ii bannaan tahay anigu inaan cuno sababtuu sadaqadii kol hadday maxalkeedii gaadhay magacii halkaasuu ku hadhay waa wuxuu ruuxani leeyahay uu ku tasarufayo hadduu markaa ruuxaan sadaqadaba qaadan u hadiyeeyo way u bannaan tahay markaa ruuxii inuu qaato waa qadiyo kale taasna waa umuurihii ugu ahamsanaana qadiyadeeda ama arrimaheeda sana xalayba soo marray saddex qadiyo ayaa bariiro ku sugnaa taas wakhuyirat waa la dooransiiyey oo macnaa waa la qabay iyada markaa zawjay ahayd waana tan xorowday ninkeedii baa markaa dee zawaajkii baa la dooransiiyeyna markaa hore guurkani wuxuu dhacay iyadoo addooneh inay dee iska sidii hore uun niyad qoyskeedii ay iska wadato iyo inay iyadu isfasakhdo faqaala cabduraxmaan cabduraxmaan ibnu lqaasim baa wuxuu yidhi wa kaana zawjuhaa xoran ninkeedu xor buu ahaa oo ninkeedu markaa horuu qabayba iyada addoon tahayd xor buu ahaa qaala shucbatu shucba wuxuu dhi xadiidka san uga wariyey uma sa'altuhu can zawjiha cabdiraxmaan baan dib u weydiiyey ninkii bariiro bal ka warran baa idhi muxuu ahaayo faqaala wuxuu uhi laa adrii anigu ma garanayo xadiidka inta kale waa intan xalayba soo maray arrintan xalayna waan sii sheegay waxba inoo soo socdaan nidhi waxaana caaisho xadiidkeedii aynu soo aragnay waa xadiiduu kaba warinaya caaisha curwat bnu zubayr inay caaisha tidhi وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها ninkeedu addoon buu ahaa rasuulka ilaahay baa dooransiiyey nafteedii bay dooratay hadduu ninku xor yahay dee wax nuqsaanoo ugu sugan ninkan inay agtiisa ku baaqi noqotaa maba jirto oo dooransiintan inbay timaadeene ee isagaaba hadduu iyadu xor yahay haweeney addoona qabee xaggeedaaba dee nuqsaantu jirtay imakana waa tan kaamil noqotay markaa muu dooransiiyeen bal saasaynu soo aragno riwaayaduna cabduraxmaan bay ku timeen laakiin isaguna muu jasmin ahay oo sanoo kale waa kan yidhi xor bay ahayd markii dib loo weydiiyeyna laa adri buu yidhi riwaayadka qaarkood waxaa dhacoo saxiixa kuga sugan bukhaari oo kale ma garanayo inuu xor ahaa iyo inuu addoon ahaa bal isagu markaa riwaayadiisa ma jasmin shaki baa kaga jiray oo mutaradid buu ahaa xataa haddii lafdigaa hore yihi uu xor waa kan shakisnaa ee ku taradudayay de riwaayaadkaa kalena ee caaisho xadiidkeedii inooguba sugnaa jasmin inuu yahay addoo addoon ahaa ayaa inoogu sugan san xalay soo sheegnay xadiidka ibnu cabbaasna waa wariyey oo kale waxa laga yaaba ibnu jariir tahdiibul ahaarkiisa caaisho axaadiiseedii dee muu dhammayn baan filaya ama ma dhexgelin be laakiin ibnu cabbaas buu axaadiistiisa kitaabkiisa ku sugnayd oo xaggaasuu baxsigiisu ah iyo xadiidka ibnu cabbaase marka waxaa ku sugnaana saxiixa bukhaari imaka ibnu cabbaas maynaan aragay lakiin saxiixa bukhaari oo axkaamtan kala duwan ee xadiidkan baridhe culimmadu ay ka soo saareen iyo fawaa-idan maaha un intaynu inagu halkan ku hayno ee waa xadiidka riwaayaadkiisa iyo duruqdiisa bukhaari bay wax ku sugan tahay fawaa-id kaloon halkan inooguma sugnayn oo qolooyinka kitaabka sharxay kolkol markay fawaa-idda ururinayaan iyadoo ay muslimba sharxayaan haddana fawaa-id axaadiisa bukhaari kuma sugnayn riwaayaadkaas bay halkan keenaan iyagoo ay ujeeddadu tahay uun waa xadiidka wixii guud si guud loogaba faa'iidaysanaye bikhusuusi riwaayati muslim inaanay ahayn marka ibnu cabbaas oo kale isaga inna taradud ma jirayo iskhilaafe waxaa ku sugnaa riwaayadiisa addoon buu ahaa bal uu magacaabay oo muqiis baa la odhanayay waxaanu soo naqliyaa markii dambe ay kaba tagtay isagoo isaguna aada u jeclaa iyadina malaa dee waa taa go-aan kaa gaadhayba inuu isagoo oo iyo daba socon jiray oo xataa rasuulka ilaahay uu yidhi maad haddaad iskagaba noqoto ay rasuulka ilaahay ku tidhi miyaad i amraysaayo markuu yidhi maya shaaficun baan ahay ayay tidhi laa xaajata liida haddaba waxdana kama dhihi oo dee markii ay aragtay inaan rasuulka ilaahay ilzaaminahayn amarkiisa may diidi karteen bal marka waxaan leenahay riwaayadan taradudku ku sugan yahay dee riwaayaadkaa kale ama xadiidkan caaishaba taa inoo horeysay ama xadiidka ibnu cabbaasoo isaga wax kaleba aanay kuba sugnayn waayo waxaa la arkaa nin kaleo taabiciina cibaaradan way kaba dhacday xor buu ahaa way kaba dhacdee laakiin waxaan leenahay qowlka sawaabkii waxa weeye addoon buu ahaa hadalkaa hore caaishana hadduu xor yahay dee wax keena inay isfasakhdo wax keena inay doorato nafteeda khiyaarkii la siiyaa may jirteenba oo dee kol hadduu xoryeeyana ay xorowday imaka waa naqsigan addoonka kuba sugan ayay dee taas khiyaarka loo siiyey bal markaa waxaan leenahay addoon buu ahaa ee tan waaba kan markii dambe xataa yidhi ma garanayo waxadaثanaa axmed ibn cثmaan الnawfariyu qaala xadaثana abu dawuud qaala xadaثana shucbatu bihada اlisnaadi naxwahu xadiidkii hore mid laba midan bal dadku waa dadkii aynu soo arki jirnay uun xadiidkuna waa matigan imakaan kaba soo baxnay buu laba mid yahay markii hore shucba maxamed ibnu jacfar gundar baa ka warinayay imakana abu da-uudun baa ka wariya waa riwaayadii shucba uu ka warinayay can cabdiraxmaan ibn lqasim can qasim an can ilqasim can caaishata ee waxay isbedelay sanadka qeybtiisa hore sheekha muslimna markii hore abu maxamed ibnu muhana waa axmed ibnu cusmaan imakaana u fadhi sheekhiisuna waa abu da-uud hadduu markii hore maxamed ibnu jacfar ahaa ee shucbana xad labada dariiq baa isugu imanaya abu da-uudkana waa imaamkii calamka ahaa xaafidka ahaa abu da-uud dayaalisi sulayman ibnu da-uud kaasba weeyo dee hore isagana xataa kitaabkiisa malaa musnadkiisa dee waa la madbaceeyey wayna soo gaadhayba musnadkiisi waa ninkaasoo sanadii shaafici dhintay ayuu isaguna dhintay kolleyda ahaamu shaafici waa ka wan yahay laakiin laba boqol iyo afartii hijirada abu da-uud dayaalisi sulayman ibnu da-uud nin xaafidana uu ahaayo xifdigiisa aad iyo aad u badan yo kumayaal ee barhkood baleedha soddon kun oo xadiis buu isdabagelin jiray sanadkooda iyo matigooda taas baa isdabagelin jiray adugu bal wuxuu ahaa nin aada u xifdi badan idqaan badan isagoo xifdigaa badan iyo idqaankaa badan leh iyo haddana waxay soo naqliyaan oo kutubta taraajinta ay soo naqliyaan inuu xifdigiisu si usii siyaado usii fiicnaado oo geed ay dee ma xadayn karo oo geedkii waa horta midho weeye ee midho waaweyna ma ahayn oo meelaha macaanna way lahaayeen oo kutubta dibiguna way dhigtaye de ama adwada mufradada kaba hadasho halkana taraajimtana dikrigiisa waa kusoo noqnoqdaaye ay albaladur odhanayeen oo yidhaaheen xifdigana waa u fiicnaa in lagu tegsiinayo xifdiga ufiicnaa ayuu u cabay haddana malaa muddo isticmaalay in bal markaa taas oo kale waana iska yar malaa caado iska qadiim ahayd in dadkana iskaga yar badnayd inay dee kutubtan akhlaaqda iyo aadaabta matalan daalibu cilmiga iyo jaanibkaas bal waxyaalaha kuma tacalluqsana markay xifdigiiyo waxyaalaha kaba hadlayaan waxay sheegeen nooc adcimo iyo cuntooy iyo kutubta dibunabowisa ka dahabi iyo ka ibnuqayim iyo keyrkoodba tacliimkiina waa kuma soo marnay waxyaala ay dee yidhaahaan xifdigay u fiican tahay oo ay wanaagsan tahay iyo waxyaala ay dhahaan in loway keentaha sheegan markaa waxaa kaba mid ah balaadurkee laakiin tan uga jeeda waxa weeyaan malaa markiina waan sheegay isaga tacliimkii waxaan kusoo marray iyaday kundar ku magacaabaya lafti farisiya weeye waa lubaankan aynu naqaane lubaan dakarka la yidhaaho dee innaga fooxaaniya loo isticmaalo iyo taas kolkol xanjan lagaba dhigto ayaa isaguna uu kaba dhigaya waxyaalaha ilaga u fiican mayn xifdiga u fiican inuu yahay oo marka haddana waxaa jirtay dee dad xufaad ahaa ayaa waxyaalahan isticmaalay laakiin wixii markaan siisii looba isticmaalin ama kolkol dee saasaa la yidhaaho uu ruuxu isagaba isticmaalo waxaa dhici karta darar iyo dhib badan inuu kaba yimaado oo waxay sheegeen abu da-uud oo kale iyo imaamkii weyne cabdiraxmaan ibnu hadi asna xaafid mudqina ahaa inay geedkaa labadaba isticmaaleen xifdigooda si u siyaado labadii abu da-uudna judaan ku dhacay cabdiraxmaan ibnu hadna baras ku dhacay oo waxyaalihii ay uba keeneen sida shaaficiba raim radia allahu canhu raximahullah dee isaga laga soo naqliyo harun ibnu saciid alcayli ninkan xarayna wanhaynee sheekhada muslim kaba mid ah ayaa kaba soo naqliyo inuu yidhi lubaanka waa lubaankan kundarkaas ayaan sanad isticmaalay waa hadda isagana xifdigiisu khaarij buu ahaayeen markaas waxay u keentay faacaqabanii sanad dami sana sanad dhan indhig xagga dambe igaba imaniyo taasna idhaxansiiso markaa kolkol baan leenahay waxyaalaha ama dibu nawowi ka soo qaad ibnulqayim iyo dahab iyo way kuma sugayn tacliimkiina waa kuma soo maro luban baa la isticmaalaayo ambulaantir baa la isticmaalay malaxadee ruuxu inuu ku degdega maahu ihaa xifdi baanu isticmaalaya waxyaala darar kale iyo xataa dawooyinka kaleba iyadoo waxa leeya waxaan de acraab jaanibi ay yeeshaan waxyaalo kale oo kalkol laga ilaaliyo acraab jaanibi oo ruuxa way iska yeeshaan waxna laakiin taas oo kale bal haddaad kutubta taraajimta eegto in geedkan iyo bal waxyaalahaas dhibaatooyinkii dad kala duwan qabsaday kuwa ay ku waasheen kuwana ay bal matalan dhibaata waad yaabaysaayo dee kutubta taraajimta kuwada sugan dee barhkood halkana imakama tatabuci karo kol malaa majmuuca sidaasa kol waaba dee yar eeg eega bal marka waxaan leeyahay bal waxyaalaha aynkaasa waxaan ah ama ay kolkol kitaabna ad ku arkaysa waxa waxaasaa loo isticmaala haddaan qadarkii la garanayno wixii kale lala qaadanaya la garanayno wixii kale laga dhowriye aan la garanayn dhibtiisuu leeyahay oo dee imika inaad kitaabun u qaadato ood kitaab dambiyon soo qaadato dawooyin sheegayo geed sheegayo tiraa geedkina waxaasuu daweeye waxaasuu daweeye war qadarkee laga qaadanaya maxaa lala qaadanaya maxaa laga dhowraya waktiyada maqaane waxyaalahaasoo dham hadday maqan yihiin dhibtiisaa meeshii imanaysa oo dadkina in waxaa loo tilmaamo adiga naftooda atamtiba waad isticmaalaya waxyaalahaasi kale waa wax laga rooyaa leeyahay oo bal imaamkan bay idhaahaan judaan e bal cabdiraxmaan ibnu hadina baraskaasaba asiibay waxay waataa imaam shaafici dee lubaankaau isticmaalay sanad buu isticmaalaya markii dambe isagaaba yihi faacaqabani sadbadamiya sana وxdثna محamed بن المثنى وبن بشhاr جaميعا عن أbيه شhاm qال بن المثنى xdثna مغيرة بن سلمة المkزuمي أbو هiشhاm qال xdثna وhyb qال xdثna عbayd اللh عن يزيد بن الرومان عن cروة عن عائشة qالت أنha qالت سندku waa dad aynu hore usoo wada aragnay أbي هiشhاmka marka hore محamed بن المثنى iyo محamed بن بشhاr ay kaba wariyeen maxamed ibn muslin baa dib usoo noqday ayun baaba ah mugiirat ibnu salamata almaksuumiyo abu hishaamin abu hishaamna waa kunyadiisii magaciisuna waa ninkaa mugiirat ibnu salama la idhaha reer bani maqsuumha kolle waxa laga yaaba nusqooyin kala duwanna inaan haysano inay waa suurtagal barhkiin ay dhacdo ba aniga iomay dhicino waayo caadi mugiirat ibnu salamata almaksuumiyo wa abu hishaamin wow hadday kuwa dhacday khada weeye abu hishaam waa tan waayo hadday nusqooyinka qawaayo nusqooyinka nusqooyin kala duwan bay dhacdaa la idhaha muslim taas aniga nusqadaydan kuma sugna iyo bal kollay nusqooyinkan haystay laakiin waa wax jira oo hadday dhacday halkaa waa abu hishaamin woguma jiro oo waa abu hishaamku waa muqiirahane maaha nin labaad oo ku cadfan ma aha bal haddaa idinku wixiisaasa waa saxanaysaa hadday taasi jirto weeye wahaybna waa ina khaalidan qaalat caaisha waxay tidhi kaana zawju bariirata cabdan zawjkii bariira wuxuu ahaa addoon buu ahaa markaa waa addoon taas maan haysana xor ma ahayn waxadaثana abuلظaahiri qaala xadaثana bn wahbi qaala akbaranii malik bn anas can rabiicata bn abi cabdالرaحman can اlqasim bn mxamadi can caaishaةa zawji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam anaha qaalat waxay tidhi kana fi bariirata bariira waxaa kuba sugnaa alaau sunanin saddex sunne ayaa kuba sugnaa xalayta waxaan soo aragnay kaana fii bariirata halaau qadiyaatin qadiyaatna mufradkeedu qadiya weeye waa min alqada oo alxukm macnuu waxa weeye saddex xukum oo waaweyn oo maqsuuda ayaa kuba sugnaa tana waa tiun halkii qadiyada xalay laga soo cabiray ayaa sunno laga cabiray sununa maaha wixii waajib qaabilaya ama fardi qaabilaya taasi waa isqila xaadis oo fuqahadu ay laba yimaadeen si ay umuura u kala farqiyaan macnaha waa saddex axkaam ama saddex xukum ayaa kuba sugnaa axkaam waaweyn oo saddexa xale waxaan soo sheegnay xadiidkan inuu fawaa-idiisu ay baanto nawowi baaba ama imaam nawowi sodomeeya ayuu soo dhigtay barhkoodna ilaa afar boqol bay gaadhsiiyeen bal adugu way badantahy waa taa barhkoodna ay ku khaas yeeleenba kutub ay kuba khaas yeeleen de aimada qaarkoodna umuuraha iyagoo talkiiseen sida xaafid iyo amtaashiya xadiidka markay sharxayaan ama xaafid iyo ay waxyaalaha badiyaanba xadiidkana waxaa noogu sugan saddex sunan baa ku sugan ama saddex qadiyo kollay tan iyo taasi isma anfiyayaanoo caisho xadiidkeeda macnaa waxa weeye axkaamta waaweyn ee maqsuudka ahayd ee xadiidkan dee aada u daahirkaa maqsuudkana ahayd ayaa saddexdaa xukum ah saddex xukum xalayna waan soo aragnay makana halkan waan ku arki doonaa taasba weeye ibnu cabaas oo kaleo nidhi xadiidka caaisha isna waa la wariyey walow riwaayadu bukhaari aanay kuma sugnaynin daara qudni iyo isagoo afar qadiyo ayuu yidhaahaa ayaa xadiidkeeda ku sugan saddex waa kuwan imakaba xadiidkan de aynu soo aragnay makana inoo soo socda ta afraadna wuxuu kaba dhigay wa amaraha an tactada ciddata alxura rasuulka ilaahay dee markii fasakhi dhacay waana imika xor bay noqotay walow markii hore addoonahayd zawjkeedna addoon yahay wuxuu amray haweeney xor ah ciddaday tirsato waa saddexdii markaa qor-i inay ku ciddo tirsato waa qadiyo afraad bal marka waxa weeyaan waxaa afara badan ay culimmadu ka soo saareen iyo saddex sunan baa kuba sugan wax tanaafi kama dhexeeyo axkaamtii maqsuudka ahayd aada u daahirka ahayd tanba weeye laakiin saddexdaa xukumiya waaweyn mid kastaa wuxuu noqonayaa qaacido weyn ayuu noqonayaa oo dee dadkii culimada ahaa ee aqoontoodu ay sarraysay qaacidadaa keliya ay axkaam kala duwan iyo fawaaid ba kala duwan kaso kala soo baxaan waxaa kaloo dee soo aroortay alfaadihiisa waxyaalo yani maqsuudkiisiyaa qaba noqoninbe laakiin ama lafdiga nasahan ha ugu sugnaada ama istimbaad haba noqotee xadiidka dee siyaaqiisa ku timo iyaguna axkaamo kala duwan iyo fawaaid kala duwan culimadu ay kala soo baxaan oo dee inagu haddii aan kelima xadiidkii daahirka u kama fahmayno dadka aqoontaa sare lahaa iyagu fahamka aada u khaaliqaana lahaa iyo aqoontaa badan lafti inagu daahirkii cibaaro yaroo kooban aan kama fahmayna intaasoo xukum iyo intaasoo wuxuu tilmaamayo waxna ay nas ha noqoto waxna ishaaradii naska iyado waxyaalihii kale aba haba noqotay ay kaba soo saarayeenoo bal fawaaiddaa badeedan sheegin iyo cibaaradani waxba isma tanaafiyo saddexan baa saddex qaacidoo waaweyn ah saddexda qaacidee waaweyn taqciidkeeda ayaa waxay keentay inay culimmadu iyaga naftoodii fawaaid fara badan un saddexdoodii kasoo dhex saaraan waxaa kaloo keentay waxyaale aan maqsuudba ahayn oo laakiin xadiidka alfaadihiisa kuba yimi inay axkaamo kala duwan ay kalaba soo saaraan ama tansiis ha noqoto ama istimbaad haba noqotee taas baana fawaaiddaa fara badan keentay marka waxay tidhi saddexdii iyadoo inoo sheegaysa khuyirat waa la dooransiiyey waa tii koobaad calaa zawjiha ninkeedii xiina cataqat markay xorowday markay xorowday khiyaar baa rasuulka ilaahay siiye waa mid inay dee nikaaxi fasakdiyen kale markaa taasi eg xorowgan ay haweeneydii la qabay ay xor noqotaa horta dalaaq ma noqonayo dalaaqeedii dee nikaaxi uu markaasaa ku mubaasharatan uu ku furmo ee dee khiyaar iyadaana weeye oo hudiya laha waxaa loo soo hadiyeeyey laxmun oo imaka halkan waxaa dhici karta dee inagu inaynu khuyirat calaa zawjiha xiina cataqat aynu kaba fahamnay intaasun waa intaa daahirku yahay laakiin intaasun inay dee casharaat fawaa'ida ay kaba soo saaraan oo arrintan kalen sheegaya imaka ay kaba mid tahay wahudiya laha waxaa loo soo hadiyeeyey laxmun hilib fadakala calaya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay walxaal alburmatu qadrigii weeye biraamna way ku jamciyaan burma buramna waa lagu jamciyaa sida dee fuclatun fucal jamci qiyaaskaba ahaa waa distidii ama qadrigii dherigiiba cala naari dab korkeed uu ku sugan yahay macnaha dheri baa dab saarnaa hilib baa ku jira oo karsamayey rasuulka ilaahayna wuu soo galay fadacaa bidacaamin wuxuu dalbay in cunto loo keeno fa utiya waxaa rasuulka ilaahay loola yimi bikhubsin waa khubsi haddee adugu khubskoodii ay dubanayeen iyo wa udumin min udumi lbeyt idaam beytka waxyaalihii idaamkiisii kamida dee imaka ama khal ha noqoto zayd ha noqoto malab ha noqote waxyaale adigu aan hilib iyo marab toona ahaynu oo idaamkii guriga lagaba helayay kaba mida ayaa rasuulka ilaahay loo keenay aniga nuskadayda se ii taalla labada kelimaba isku xarakay xarakaysayin udumin min udum ilbeyt macnaa bal inta kale kolley isma bedbedelaysay waa daalka xarakadiisuna waa dama aniga sa ii taalla kolley waa nuskadayda saa taalla dabco daarulminhaaj imaka ay madbacaysa laakiin nusko aada u dabdisnayd oo waqti hore aan habeenna sheegayo turki lagu madbaceeyo ama almadbaca alcaamira sanadna socotay dabcadeedu muddo socotay aadna loo muraajaceeyey taasna waa sida kuba sugan labadaba marka waxay noqonaysaa haddii aan udum saa nidhaahno dabdigaas kol kol isaguu jamac yahay takfiif ahaan daalkana waa loo reebi karaaye ee waa jamac kelimadu mufradkii wuxuu noqonayaa idaam idaam sida kitaabba kutub loogu jamciyo kitaab kutub baa loogu jamciyo idaamna udum baa loogu jamciyo waana maa yuctadabu bihi weeye ama subag ha ahaado saliid ha noqdo inkhal iyo waxyaalo wax lagu yar qoysano ado waa wixii lagu idaamto un wax ee wax lagu qoysto uun bay noqonaysaa wax lagu cuni karo waxaa engegan bal taasba weeye horta dabdigu waa taas laakiin kolley bal saaxib albaxr almuxid ama sheekh maxamed cali aadam isaga kolley waxaana ka horeeyay hadalka waa sindi sharaxiisan sunanta nasaa-i uu kuba leeyahay iyo ayaa waxay ta hore ku dabdiyeen in daalka la reebo udmin min udum ilbeyt la idhaaho udminna laba xaaluu noqon karaa inuu sida udumun la mid yeela laakiin la takfiifiyo kolkol kutubba kutbin waa la odhan karaa takfiif ahaan daraaddeed in la sukumiyo iyadoo carabkiisa ugu fududaado un taa la eegayo iyo inay mufradba tahay sida dee udmin oo iyadu deeltan ladamadu ay sukuunkumae asal yahay oo mufrad tahay sida fuclin oo kale o quflin oo kaleo dee lagu jamciyo aadaam taasoo kale sida adfaalba quflin looguma jamciyo oo ta hore mufrad lagaba dhigo ta dambena jamac lagaba dhigo iyadoo bal matalan taasna waa nooc yar uu ishaaro kollay ama ay sheegaan sidaa labadaa sheekheed magacaabay iyo bal laakiin macnuhu waa islaamido waa maa yu'tadamu bihi kaas baa loo keenay faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi alam arag miyaanan arag urmatan waa diste ama qadre cala naari dabka korkiisa saarnaayo dee gurigu waa gurigaa yara kooban oo maqsinkaa keliya intaa yara daarada fiiha laxmun hilib uu ku sugan yahay maxaa dee tan lagu keenay meeday cuntadii la karsamayey hilibkii karsamayey faqaala waxaan ihi bala yaa rasuula allahi way jirtaa taasi oo waad aragtaye dalika kaasi laxmun hilib buu ahaa tusaddiqa bihi lagu sadaqaystay calaa bariirata bariira fakarihnaa waxaan nacnay an nudcimaka minhu adigu ina sadaqada ma cuntide inaanu kuqood aanu wax kaa siino oon isagii dee ku siino faqaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waana qadiyadii ama sunnadii labaad huwa hilibku calayha korkeeda sadaqatu bariro sadaquu ahaa wa huwa hilibkii isagoo sifadii unbaa isbedeshay ina hilibkii isma bedelina waa kii uune laakiin sifadii kole hadii isbedeshaa xukumkii isbedelaya minhaa xaala kownihi minha isagoo dee xaggeeda kas yimi lanaa hadiyatun hadiyu inoo iyo wa hadiyatun lana iyadii marka innaga ay noqoto hadiyu inoo yahay iyadna sadaquu ku ahaa bal markaa kolleyna waa axkaamta aynu horena usoo aragnay ilaa xadayna aan kuma jirnay bal taaba weeye waana sunnihii labaad ama qadiyadii labaad faa-idii kala dunaydee xadiidka ay kaba soo saareen ama ayaa kamid ah oo nawowina markuu tirinayo waata lixiyo tobnaad inta uu soo dhigtay ayaa waxa uu kuba soogay inay xadiidka kuba sugan tahay jawaasu su-aali rajuli cama yarahu fii beyti walaysa hada mukhaalifan ma inay bannaan tahay wixii dee gurigiisa ku sugnaa hadduu ninkuu su-aal kaba keeno rasuulka ilaahay waa kane distiirib ku jira miyaanan arag taasi inay bannaantaho taasi inaana qorqodonimo aanay ahayn taasi marka laakiin muxuu yihi xadiidku mustarci buu soo qaaday waa dambeeyan u dambeeya isaga weli maynaan gaadhin oo markaa waxaa ninkeedii markay ammaanaysay maxay tidhi walaa kii hore weeye weliba furay walaa yas'alu cana cahd macnaa wixii uu ogaayuu guriga ku ogaa ina su-aal kama keenayo ujeedada wixii guriga lagu ogaa uu ku ogaa haddii dee si un aan ugu tasarufo ama meelun uu maro waxaase xagguu maray iyo xaggaas ma orhanahayn marka wuxuu leeyahy halkana rasuulka ilaahi kowde wuxuu leeyahy labada arrimood way kala duwan yihiin oo iyada taasi waxay u wadaa shay markii hore guriga uu ku ogaay markaa aan jirin guriguu ku ogaa laakiin wixii ma jiro markaa nin qodqodo waxaasoo qorqodo waxaa ka daba taga ma ahayn laakiin tani dee waa wax markaa xaadira waa wax joogo imaka u muuqdaayo waa kanoo meel kale ma tegin weli lama cunine waa wax karsamaya waa shay xaadira marka labaduba way kala duwayin buu leeyahay oo imaka kani shay xaadiru ahaa wixii xaadirkan unbaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh weydiiyey dee waanan si uu xukumka iyo waxyaalaha uga caddeeya dee bal ixbaar la-aanta bal umuurahaasunbay hedo marka wuxuu leeyahy labadooda arrimood waana fawaaidii meesha ay sooba dhigteen xadiidka ay kala soo baxeen mid kaba mida un taas waqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam waa sunnihii saddexaad ama qadiyadii saddexaad fiiha fii shaniha waa shaniga qariiro qariiro wuxuu yihi inama alwalaau liman actaqa oo isaguna xukum laho dee intaasoo keliya intaasoo xukum ay culimadu kaba soo saareen inama alwalaau liman actaq oo macnaa waxaan leeyahi waa saddex arrimood oo waaweyn waa saddex qaaciday noqotay oo aada u waaweyn taqciidkii qaacidadaasna waxay keentay dadkii aimadaha inay mid kastaba gaar ahaanteeda axkaamo kala duwan ay ka soo saaraan oo dee laga faa'iidaysanayo waxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna khalid bn mkladi can sulayman bni bilaali qaala xadaثanii suhayl bn abi صaalixi can abihi can abi hurayrata qaala anahu qaal araadat caaishatu caaisha waxay doontay an tashtariya jaariyatan inay iibsato jaariya tuctiquha laftiga jaariyana kollay ta xorta iyo addoontii labadaba waa ku wada dhacaaye marka xor loo isticmaalayo ama dumarkii waa inanta yar ayaaba loo isticmaala bal waa intaani malaa gashaantiya noqone la dirdiranayay jaariya yidhaahaano likowniha tajri fii xaajati ahliha laakiin markay addoon loo isticmaalayo mid yar iyo mid weynba waa loo isticmaalay iyada addoonta iyadu maaha wax yar islaamtii weyneydna jaariya waa la odhanaya kol hadday addoon tahay ee markay xaraa'irta ayaa tayar loo isticmaalay inanti yarayd waa tan xataa laftigan juwayriya barhkoodii dee magacba dumarka qaarkood u noqday juwayriya waa jaariya taskiirkeedi weeyaan taskiirkeedi jaariyatan tuctiqa faaba ahluha ehelkeediibaa waxay diideen inay kaba iibiyaan ilaa an yakuuna lahum lwalaa-u inay iyagu walaa yeeshaan mooye fadakara dalika lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yihi laa yamnacuki dalika ama daliki way arrinkaas ah oo iyagii ay iska diideen ama ay shardiyeen walaha inay yeeshaan iyo aanay kuu diidin oonay kaa mancin bal nahyi ahaan baan iska laqbayna waloo lafdigu lafdigaa nafyiga yahay ee inaad iibsatood xorayso fa inama alwalaau liman actaq walahu wuxunbaabu kuba kooban yahay oo dee iskaba lahun uu sugnaaday iyaga keligood dee ciddii u xoraysay bal xadiidku kollay waan kaba baxnay xadiidkii bariira walow abwaabtii cidqiga iyo walahan imika aan wadno waxyaalaha axkaamtiisii kaba mid ah ay inoo bilaabmayso muxuu yihi markaas baabunahyi can bayci lwalaa'i wa hibatihi nahyintii ayuu u baab yahay can bayci lwalaa'i walaha iibitaankiisa layskaba nahiye iyo wahibati in laysa siiyo weli wataan soo ogaanay waa arrin ka dhalanaysa sabab leh sababtaasi waa xoreyn cid la xoreeyey maxaa ka dhalanaysa oo ka ratimaysa in meeshii xidhiidh yimaado xaq yimaado kan alwalaa lagu magacaabayo isku yeelanayaan oo kolkol dee sabab u noqonaysiyo dariiq irti oo dariiq irti noqonaysa laguba dhexlo dee ninku ciddii uu dhexlay ciddii uu xoreeyey haddaanay cid kale oo dhexashaa jirin abaalka weyn buu uba galay isagoon dad ba ahayn dad ahaan loolabayuu dadba kaba dhigay oo wixii xuquuqdii dad yeeshay markaa wuu kuba dhexlayaa e haddii ay haweeneyta muctiqada ay tahayna way ku dhexlaysaayo bal arrin baa jirta halkaas dee abwaabta kale irsiga aan kuba sugnayn oo dumarkuma noqdaan casaba binafs ama dee maalkii markay la gooni noqdaan dee inay ahlu farad yihiin iyo casaba maca alkayr iyo inay noqdaan iyo taa mooyaane inay iyadu casaba binafsi ay noqoto markay keligeed maalka ay saa u wada qaadato haddaan ehlu farad jirin iyada dumarkuma noqdaan haweeney baa kaba noqoto waa tan muctiqada ah weeye iyada tan muctiqada ahayd ee ruux horeysay ama rag ha noqda ama dumar haba noqdee hadduu ruuxu dhinto cid kaloo dhexasha oo dee ama wuxuu dhalay iyo waxa la dhashay adigu waxba cid dee dhexasha aanay jirin iyadaa halkii imanaysa maalkiina way wada qaadanaysaa walaysa fi nisaai duran casaba ila alatii manat bicitqi raqaba saaxiba araxabiyati uu lahaa kalo dumarka kuma sugna guud ahaanba casaba binafs macal kayriyo dee way leeyihiin ila alatii manat bicitqi raqaba taa iyadu gallad wax ku galladaysatay inay qoor xorayso taas waa casaba maalkii way la wada wareegaysaa waa casabo ayay u noqon isagii u tahay haddaba in xaqaas meesha jira waa xaq lagu mutay xorayntii maaha waxa la iibiyo san addoonka loo iibinayo waxa laysa siiyana maaha jaahiliyadii carbeedna iyagoo dee markaa horu addoonka yahayna iibin jiray dee saasoo addoonnimo ugu iibin jiray markay xoreeyaanna welihiis iyo xidhiidhkaas ayay hadday doonaan iibin jireen ama ay cid siin jireen laakiin shareecadu sida nasab oo kale weeye nasabba ruux ma iibiyo cidna lama siiyo nasabkii lama bedeli karo tanna waa taasoo kaleo wixii lama bedeli karo lamana iibin karo cidna lama siin karo bal markaa nahyigii jaanibkaas ah iyadoo jaahiliyadii ay taasi iibin jireen iyagu taas buu baabkeedii yahay wuxuu uhi markaa muslim xadaثna yaحya بn yaحya التamiimiy qaala akhbarana sulayman bn bilaal can cabdالlahi bn dinaar can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay nahaa wuu nahiyey can bayci lwalaa'i walaha iibitaankiisa in walaha iyo xidhiidhka catiiqa iyo muctaga ka dhexeeye la iibiyo dee kii isagu xoreeyey uu cid kale ka iibiyo oo ciddaa kale ay welihii yeelato taas uu nahiyey wa can hibatihi siintiisana oo dee muqaabilna kuma bixin karo waayo wixii ma isma bedelayo ruuxan kalena insaan nasabkoo kale weeye in cidna ma siin karo waayo waxaa leh incaamkan baa lagu mutay ictaaqan baa lagu mutay ee ciddii ictaaqa lahaydun laakiin cid kale looma bedeli karo ama lama iibin karo lamana siin karo qaala muslimun muslim ba wuxuu uhi waa imaamkii kitaabka lahaa saxiixa lahaa muslim ibn lxajaaj abulxusein raximah llahu tacaala annaasu dadku dadku sheegayaana waa ruwaat lxadiid waa xadiidka dadkii warinayay culimadii xadiidkee ruwaadoodii kulluhum dhammaantood ciyaalun ciyaal bay u yihiin macnaa kuwa ictimaadsanaya weeye oo cuskanaya xadiidkan calaa cabdillahi bni dinaar cabdillahi bni dinaar fi hada lxadiidi xadiidkan macnaa waxaa ciyaal loogu yahay xer loogu wada yahay cabdillahi ibnu dinaar baa xadiidkan dadku waa rawaadi muxuu uga jeedaa ibnu cumar asxaab badan buu lahaa dad badan baa wax ka wada wariyey laakiin xadiidkan imakaan hayno ee uu kuma yimi naha can bayci lwalaa can hibati waa xadiid gariiba horta oo fardiya cabdillahi ibnu dinaar baa kala gooni noqday ibnu cumar oo cid la wadaagsatay ma jirto marka dadkii ruwaadda ahaa ee xadiidkan warinayo badan oo taabiciin leh intii ka dambaysay leh cabdillahi ibnu dinaar dariiqiisu baa laga wariyay isagun baa loo ictimaadsadaayo taasoo kale abu nucaym oo kale oo kor tatabucay bal dadkii cabdillahi ibnu dinaar uu kama wariyay ilaa shan iyo soddon buu gaadhsiiyey oo barhkood dee taabiciintii iyo raggii waa adigu akaabirtii iyo weliba dadkii kale ka dambeeyey ay leeyihiin weliba iyaday barhkood dhaafeen ise nin makaalka nooguma sugan oo dadka xadiidka warinaya kaba mid ah sulaymaan ibnu bilaal oo kale iyo isaga ay ay dhaafeen waana kan sanadkay nooguma sugan kaas tirada ugumu jirin oo kumu darino marka weliba dad baa maqane macnuhu waxa weeye xadiidkan cabdullahi ibnu dinaar baa la gooni noqday ibnu cumar kala gooni noqday dadkii kale badnaayee xertii iyo asxaabtii ibnu cumar ahayd cidi lamay wadaagsan saas baa dadku dariiqiisa unbaa lagu qasban yahay in lagu wariyo وxadثna abubakr بn abi shaybata وزahيr بn xarbi qaal xadaثna بn cuyaynata xa وxadaثna yaحya بn ayuba وqtaybaة بn xujri qaluu xadaثna ismaaعiil بn jacfarin saddexan dambaa yihi taas xa وxadaثna بn numayri wa mحamed qaal xadaثna abi abihi qaal xadaثna sufyaan بn سacيidi wa sufyaan hawrina xa وxadaثna بn الmثنى qaal xadaثna mحamed بn jacfarin qaal xadaثna شhucbat xa وxadثna بن المثنى qال xadثna cبdالوهاaب qال xadثna عubayd اللahi xا وxadثna بن رافع qال xadثna بن أbي فudaykin qال أخbarna الضحاk yعni بن cثmاn kul haؤuلاaء kuwaa dhammaantood inta uu sheegayaana waxay inoogu dambeeyeen ضحاk بن cثman الحizاmي عubayd اللahi بن cmر شhuعبة بن الحajاaج سfyاan بن سacيid الthawrي iyo bal mثalا taas waxa weeye ismaaعiil بن jacفar iyo سfyaan بن cuyeyna intaa weeye lixdaas waa kuwa intaa dhammaantood can cabdالlahi بn dinaari raggaa waaweyn akaabirta dhammaan xadiidka cabdالlahi بn dinaar bay kaba wariyeen can ibni cmar can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm bmili غayr lakina ana haqafiya ninkan reer haqiif laysa fii xadiiثi xadiidkiisa kumay sugnayn wuxuu yihi ninkaa reer haqiif loo nisbeeyey waa kee ninkaas intan haqafi waa kee axsantum sax weeye waa cabdulwahaab oo dee isaga cubaydullaahi kaba warinaya waya cabdulwahaab ibn cabdilmajid athaqafi isagaa reer thaqifa marka ninkan isagu reer thaqif waa laysa fi xadiiثi can cubaydillahi saynay kama warin cabdillahi cubaydullahi buu kaba warinaya xadiidkiisa uu cubaydullahi kaba wariyo kuma sugna ila albaycu beecun mooye walam yadkur ilhibata hibada ma sheegin macnaa waxa weeye intooda kaloo dhami sida lafdigan aynu soo aragnay sulaymaan ibnu bilaal oo cabdillahi ibnu dinaar ka wariyay nahaa can baycil walaayo can hibati laakiin maxaa dhacday cabdilwahaab un gaar ahaantiisa riwaayadiisa uu cubaydullahi ibnu cumar kaba wariyey can cabdillahi ibni dinaar maxaa ahayd nahaa can baycil walaa intaa wahibatii baan isaga lafdigaas baanu sheegin dee intay kalaa sheegtay macnaa labadii arrimoodba muqaabilna laguma markaas dee wareejin karo welihii hibana laguma wareejin karo taas isma bedelayso bal xadiidka ta inooguma sugan waa inay bayculwalaa iyo hibadiisu labaduba ay xaaraam yihiin oonay ansaxahay ciddii mudatayna saa kagama go-ayso cid aan iyadu lahayna oon isagu incaamkan iyo waxaan lahayna uguma wareegaysa taasba weeye waana bacd salaf bay soo naqliyaan xataa maymuna bint alxaris iyo iyadoo sulaymaan ibnu yasaar axad alfuqahaa isabca welihiisiio iyadu lahayd ibnu cabaas iyo siise iyobay soo naqliyaane laakiin bal midhar wax laga soo naqliyay malaa xadiidkan iyaga gaadhin uun xadii jamaahiir alculamaana qowlkooda waa kan xukunkuna waa kaawe baabu taxriimi tawali lcatiiqi gayra mawaaliih aadaakani baabu taxriimi tawali lcatiiqi ruuxii la xoreeyey mawla ka yeelashadiisa uu mawlo kaba dhigto uu tawaliyo hayra mawaali ciddii aan mawaalidiisii ahayn taas xaaraamnimadkeedi buu baab yahay taa hore waxay ninkii bal isagu dee lama iibin karo laysmana siin karo malaaka waxaa laba imanayay kii isagu lahaa walahan lahaa tanna waa maxay waa kii la xoreeyey hadduu cid aan mawaalidiisaan yidhaah kuwan baa mawaalidaydi oo kuwii hore intu iskaga tago kuwan uu mawaali kaba dhigto taasi wax isbedelayana maaha mana banaano ficil xaaraamu kuba dhacaya bal taas buu baabkeedi yahay sida kaa horeba hadduu yidhah waad iibinaya cid kalean ku wareejinaya aanay u banaanayn mana ansaxayn dee xaaraamna ay ahay وxdثnي محمد بن رافع قال xdثnا cبدالرزاق قال أخبرنا بن جurayج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول katb النaبiy صلى الله عليه وsلم rasuulka ilaahay uu qoray manaa uu sugay waajibiyey عalى kuli baطnin jirib kastaba cquulahu magahiisii ayuu korkooda kuba sugay albaطn waa dee jiribka uun manafakidkuu ka yar sareeya cimaarada iyo qabiilada iyo shacbiguna waa wax kasii wada sareeya isagoo kasii badan naftiga badnina kolna way ta'niisiyaan kolna way tadkeeriyaan macnuhu waxa weeyaan rasuulka ilaahay madiine markuu tegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh muhaajiriin iyo ansaar marka la eego waa kii laba laba u walaaleeyey si dee laysu kaashado wax la ysugu taro bal umuurahaasoo waxaa kaloo jirtay yahuud iyona de waa kii sulxi iyo laba galay wax la qortay cahdi la qortay bal masalan si dee nabadgeliya wax loogu wada noolaado diintoodii ha iskaba haysteene gees kalena dadkii iyagu bal masalan dee meeshii wada deganaa deganaa oo dadku dee ayna reerreer bay ahaayeene jirib kastaba wixii caqli ahaa macnaa cuquushu waa jamcu caqlin caqlina waa addiya waa magti oo kale dee waana tan magtu marka dilku khada yahay ama shibu camdi yahay ruuxii dilkaa geystay ee kan dee la qisaasanayee camdiga wuxuu dilay aan ahayn in tolkaa ka qaada dee caaqilada intan lagu magacaabiyo casabadiisa kaba qaada inay waa caawin isagii la caawinayo la gargaarayo haddaba markaa macnuhu waxa weeyaanuun oo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qolo kastaba ama jirib kastaba wixii dee iyaga umuurahaasiee jinaayaadkaa kaba imanayay ama qatrigaa khada iyo wixii laba mida kaba imanayay iyagiibaa dee ay tahay inay saaran tahay oo shareecadii baa waajibisay takaaful iyo tadaamun daraaddeed bay ku waajibisay caaqiladii inay ruuxan kaba qaadaan isagii baa lagaba qaadaya haddaba badni kasta ama jirib kastaba wixii magihiisa ahaa diyaadkiisii isaga kuba soo hoyday ayuu iyaga korkooda ku sugay weeye iyagiibuu korkooda ku sugay oo iyagiibaa tawaliyaya iyagaa bixinaya waa caaqiladii bal matalan de caaqiladna waa alcasabaad ama xaggii aabbayaashii ama dee dadkii adnaadii haba noqdeen ba wain calow aw safaluu bal taas weeye kataba waxaa kaloo uu yihi uma kataba waxaa kaluu qoray oo saxiifada uu ku sugay annahu laa yaxilu inaanu xalaal ahayn limuslimin ruux muslima an yatawaalaa inuu dee ka uu dhigto mawle mawlaa rajulin muslimin nin muslime mawlihiisii uu isagu yidha aniga mawlahaagii ah anaa walahaagii leh iskaga kaalay oo kale bigayri idnihi kii isagu walahaa lahaa idan la-aantiisa iyadoon kaasi u fasixin in ruux kale oo dee ama shaksi muslima oo mawla la isagu u ahaa cid kale inuu welihiisii jiitay isagu qaato uu markaa u yidhaha anaa fulan mawlihiisa isagoo ninkii mawlihiisa ah aanu ufasixin bal lafdiga markaan riwaayaadkan yar wada aqrino ayaan lafdiga iyo balshada macnihiisa aan eegi doonaa kollay macnuhuna waa kaa hore laakiin bigayri idnihi maxay dee waa manduuq eh mafhuumkeeda mukhaalafo ama daliilu khitaabkeedu muxuu noqonayaa miyay lafdigani keenaya haddii kii isagu lahaa walahan uu ruux kale u fasaxo uu idhaa waan kuu idnay inuu weli wareego taa miyuu keenaya waa daliil khitaabka sidaan kama fahmayno taa waa waxyaalaha marka dambe aan eegi doono in sha allahu tacaala uma ukhbirtu waxaa lay warramay bal waa abu zubayr ixtimaal ibnu jurayjna waa ixtimaal haddii aan mid kastoon idhaahno ukhbirtuna dee inqidaac baa meeshii imanayo ciddii u warantay muu sheegin xadiidkana jaabir baa lagaba warinayay laakiin waxaan bal masalan ah cidda waxa a yeesho man tawallaa hayra mawaalihi lacnada la lacnadayo xadiidka cali aynu horena usoo marray xaj ugu soo marray iyo xadiidka abu hurayre iyo ayaa iyagoo marfuuca inooguba imanayaan oo inoo sugan bal haddii halkan imika inqidaac jireen uma ukhbirta anahu rasuulka ilaahi lacna inuu lacnadayoo fii saxiifati waa waraaqdaa uu qoray ee dee umuurahan laguma qoray man facala dalika cidda tawalligaa samaysa inuu lacnaday ayaaba laygu warramay laakiin taa axaadiid kale oo inoo dee sugan ayaa inoogu soo socoto barhkooda aynu hore usoo aragnay xadaثna qtaybaة بn سacيidi qala xadaثna yacqub yaعni بn cabd الرaحman القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى نك توليه أما كد مولى يشى قوما قوم بغير إذن مواليه ددكي إساق مواليدي ساف صحود يئذن كود إيدو نجر فعليه لعنة الله والملائكة كركي سكاو حادي إلهي لعندي لعندنا معنيه والضرب والإبعاد عن الرحمة oo de waaba ilaahay dee naxariistii dee lacnad uu lacnadayo isaga naxariistiisa kaba fogeynayo walmalaaikati malaaigtuna iyaga waa habaar dee taa ay kuba habaaraan walacnat lmalaaikati laa yuqbalu minhu lagama aqbalayo cadlun walaa sarfun cadlun farad lagama aqbalayo walaa sarfun sunne waa la yidhi waa laysu cagsiyey oo sarfigiina faradka waa laga dhigay cadligiina sunnaa waxaa kaloo laba yidhi cadlun waa fido lagama aqbalayo wuxuu iskuba furto kale waxyaalaha hore inuu soo maray tan xajiya baan kuba soo maray wuxuu iskuba furto oo uu iskaga furto dee halaagan iyo cadaabkan haysta walaa sarfun xeeladna lagama aqbalayo u xeelaysa waxaan isi ugaba dhici lahaa bal umuuro kale aynu barhkood soo marrayna waa lagu fasiray ama dee kutubtaa ku arkaysaan e manaa ruuxaas lagama aqbalayaba bal taas tawbadiina waaba laguba fasiray iyo dee fidihiaasna waa lagu fasiraybe xdثna abu bكر بن abي شhaybةa qال xadثna xusein بن عalي الجuعفiي عan زaئdة عan سulaymaana ina bilaal weeye عan abi صاaلح عan abi هurayرaةa عan النabiyi slى الlه عalيه وasلم qal anahu qaal man تwalىa qوma bغayri idni mawaalih waa lafdigii baa weli inoo socda faعalayhi lacnaة الlahi والمalaaئikaةi والnaasi أجmaعيin weliba dadkiina waa la raaciya laa yuqbal minhu ywma اlqiyaamati lafdiga hore ywma alqiyamana inooguma sugnayn riwaayadii hore maalinta qiyaama waana xadiid keliye duruqdii markii hore suhayl ayaa aabihi abu saalix ka wariyay imaka sulaymaan ibnu bilaal baa kaba warinayo kaba sii itqaan badan cadlun walaa sarfun waxadaanii ibrahim bnu dinaarin qala xadaana cubaydullahi bnu muusa qala xadaana shaybanu can ilacmashi bihada lisnaadi gayra anahu qaala isagu acmash riwaayadiisa uu abu saalix ka wariyey halkii abu saalix buu kaba warinaya isaga muxuu yidhi waman waalaa gayra mawaaliihi bigayri idnihim ruuxa isagu tawaliya mawaali ka yeesha mawaalidiisii dhabtahay cid aan ahayn iyadoona idankoodi iyo fasaxoodu jirin facaleyhi lacnat ullahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin bal marka ayn kolley xadiid aynu hore usoo marray baa inoo soo socda oo isaguna qeyb kulansanayo baabkiia laakiin xaj baynu kuba soo maray saa daraaddeed buu raqam raqamkii imaka inoo socday ee isdaba socday raqam aan ahaynoo hore aynuu soo marray uu siiyey macnaha waxa weeyaan waa taa aynu marka hore soo maray walaha inaan iibkiisuna bannaanayn isasiintiisuna aanay bannaanayn markaa ruux hadduu ruux kale ee waxa weeyaan uu bal isagu aan dadkii mawaalidiisa ahayn uu mawaali kaba dhigto ama ruuxu ruuxa intuuba yeedha idhaa anaa mawlahaagii oo halkiisii kuuba gelaya ee waxaan shareecadu banaynaynoon la rari karin bay doonayaan inay raraan oo wax bannaan maaha arrinkan weynna waa laguba mudanaya in bigayri idnihidanna waxaaba laga fahmi karaa haddii laakiin ruuxii dee walahan lahaa uu ruuxan u fasaxo bal taas in la naqlin karo oo taas laakiin culimadu waxay leeyihiin oo de waana siday jamaahiirulculamaa xataa hadday idmaan wax la bedeli karaya maaha si aan loo bedeli karayn xadiidka hore waxaan kusoo marray iibkiisu ma banaana isasiintiisuna ma banaana bal haddaba hadduu kan isagu idmaya uu ciddan uu idmaya wax ka qaatayna iibkii bay noqonaysaa waana taa aynu soo marray inaha camiicilwalaa haddii aan wax kaba qaadin u yidhah waan ku siiyeyna wacan hibatidii bay noqonaysaaba hibadiisii aynu soo marro markaa labada xaalana ma banaano idan iyo idan la-aanba ee waxay leeyihiin halkan taqyiidka xadiidku waa aljaryun cala alghaalib oo haaliban waxyaalaha caynkani markay dhacayaan dee inay ninkan walahan lahaa waaba dad kolkol ay wax isu tarayaan ama uu dhexalkoodiiba wax ku yeelanayo oo dhibyaraan iyo idan la-aan cid umu idmi jirine hadiyo goor waxa waaqic ahayd oo haalib ahayd hadday taasi dhacayso dadkii mawla walahan lahaa idan la-aantooda inay kuba dhacdo marka waxay waafaqsan tahay un si dee haalibkaba ahayd marka marka uu daliilkan ama dee uu naski kuba yimaado si wax waaqici waafaqsanna mafhuum mukhaalafo la xujaysta ma yeesho oo waxa dee shuruuddan marka mafhuumulmukhaalafa uu xujo noqonayo kaba mida inaanu kuba iman waxa weeyaan si waaqici wax waafaqsan ama jaryan cala alghaalib ilaahay qowlkiis siduu rabaa'ibakum la warabaa'ibakum allati fii xujuurikum waa hablaha ee hooyooyinkood aa qabtaan ee soo aa idinku aa soo koriseen ama xujuurtiina ku sugan baa la yidhi inantii haddaba haddii aanay hooyadeed uu qabaa aabaheed baaba kala hadhay oo markay dee ninkii horey kala tegeen baa la hadhay ninkan ismabay anagoo shaqo iskuma yeelan laakiin hooyadeedu waa kan qabaa laftigan iyadoo la eegaya fii xujuurikum xadrigiina kuwa kuba sugan oo kaa mafhuum aan u yeelayna ma waxaan odhanaynaa kol haddii aanu isagu soo karin way u bannaan tahay taas waxaa leeyahy maya waa dee qaaliban inantu had iyo goor hooyadeed bay raacdaa waa sii badnaydun ee haddii aanay hooyadeed laba jooginna xukunkan taxriimkani waa imanayaa oo kale oo dee xukunkaa taxriimku waa imanayaa aa laga yaaba bacda salaf dee inay taas oo kale ay markaas dhacdo ay kaba dhacday lakiin waa tan walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin caruurtiina ha dilin oo caynimo daraaddeed ha u dilina ama idinkoo taa ka qabsanayo haddii aanu taa kaba baqanahayn imlaaq oo aanu taa ka baqanayn dilkum waaba banaanyi mata allo maye tani waa sidii waxay u dili jireen baaba tahay khashyat alfaqri iyo khashyat alcaar iyo waxyaalay u dili jireen ama inamada khashyat alfaqri bay uba dili jireen inay habluhun bay dili jireen akal kolbuu inankiisaba dili jiray isagoo le maxaad siin doontaa haddaba umuurahaas eeg mafhuum ma laha mukhaalafo waa tan oo kale oo qeydkani waa jaryun cala alqaalib ama waa sii badnayd bal markaa waxa weeyaan lakiin idan iyo idan la-aanna ma badnaana un weeyaba taas وxadثna abu quraybin qala xadaثna abu mucaawiyaةa qala xadaثna اlacmashu can ibrahim الtaymiyi can abi ibrahim bn yaziid bn shariik horeynuu soo maray nin faqiha oo caabid ah oo taas saalixa ayuu ahaaba abi yaziid ibnu shariik buu kaba warinaya qaala wuxu uhi yaziid ibnu shariik khadabana caliy bna abi aalibin faqaala cali bna abi aalib baa noo khudbeeyey aniga waxa ii hal raqam kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan markaan dee mukararaadkii la tiri macnaa xaj weeye xaj baynu kuba soo maray halkii fadliga madiine iyo baynu kuba soo maray inay madiina xaram tahay maa bayna cayrin wa thawr cayr iyo sayr ilaa thawr inta udhaxaysa ee waa soo celiyo xadiidkiiu soo celiyo dee baabkiibuu munaasabo u leeyahy muslim walow dee inta badan caadadiisu ay tahay xadiidka mar keliya duruqdiisi iyo riwaayaadkiisii inuu dhammeeyo si aynu dee axaadiis badan kuma soo aragna waa sida u badnayd culimada kolkol marka ay muslim iyo bukhaari isbaal dhigayaan ay yidhaahaan muslim waxyaaluhu kaga mudan yahay bukhaari ay sheegayaanna dee isagoo xadiidkii ma googooyo maye meel keliya kusoo wada arooriya idhahaan laakiin taasi waa sida haalibka ahune horeyna waynuu soo aragnay dibna waanu arki doonaa axaadiis ee iyadoo baabkii hore uu kusoo sheegay meel kale uu kusoo celiyey isaga way ku sugantahy axaadiis waxoogaaya weeye laakiin waanay badnayn sida bukhaari un baanu ahaynba wey wuxuu yihi khadabana caliy bnu abi aalibin faqaale man zacama ruuxa sheegta ana cindanaa agtayada inuu ku suganya haddaan aalu beytka nahay shay-an shay uu ku sugan yahay naqra-u aan aqriyayno ilaa kitaab allahi kitaabka ilaahay un mooye wahadihi saxiifata iyo saxiifadan qaala wuxuu yihi markaa yaziid baa odhanaya wa saxiifatun mucallaqatun fii qiraabi sayfi waxay ahaydna taasi saxiifo waraaq mucallaqatun ka laalaado oo sudan fii qiraabi sayfi khilaafka ama galka seeftiisa qiraabku waa dee galkan weyne macaa iyadoo qildigeeda ku jirta laguma ridayo taas baa iyay saxiifadani kuba sugnayd haddaba kitaabka ilaahay waa qur-aankii iyo dee fahmi ilaahay halkaa uu ninkaba siiyo oo dadkii dee ilaahay baa cadiyada iyo minxadaa bixiya dadkii oo qur-aankii wada yaqaana wada xafidsan wada dhigtay ayaa nina dee waxa weeyaan midba ilaahay qadar kaga arsaaqaya xagga fahamkiisii oo siduu dee xadiid kalea kaba cabira isagoo ama lafti u kaba cabira iyo waraaqdan waxaa ku sugnayana waa axaadiidta rasuulka ilahi axaadiistiisaan arki doona un mooye waxaan inta ahayn ruuxa sheegtay inuu anaga nagu sugan yahay de kitaabka ilahina dadkii uu ka dhexeeya saxiifadina waa kanuu sheegayo axaadiisii wariyey un weeye been buu sheegay waxay tana radin u ahayd dee nimankii shiicada ahaayo waktigaas iyo in ka dambeysayba sheeganayay cilmi badan oo rasuulka ilaahay caliya uu ku khaas yeelay aalibeydkiisa uu ku khaas yeelay dadka kale aanay laba ogeyn taasi inay jirto tiibuu burinaya masaacinta caynkaasuu burinaya kuwa ay sheeganayeen oo waxba kama jiraan buu leey been buu sheegay haddaba fiiha saxiifada waxaa ku sugnaa asnaanulibili geela dayhiisa ujeedada waa geelan diyada oo kale magta loo qaadanayo inay waxa weeyaanun magacii geel ti yareyd iyo tii weyneydba geelunbay kaga wada mid yihiin haddaba waa da-deeda inta da-ahoodu waxay say kala yihiin say uqaybsan yihiin iyo waa ashyaa sheeyaal min aljiraaxaati nabarada iyo qoomanka kaba mida jiraaxaadkan dee dadku ay isgaadhsiiyaan wax qisaas keena iyo wax diya un ay kaba timaadaba waxyaala iyaguna jaanibkaa kuba tacalluqsan wa fiiha waxaa kaloo ku sugnaa صaxiifada qaala الnabiyu salى الlahu عalayhi wasalam almadinatu xaramu maa bayna cayrin ilaa sawr madiina xaram weeye cayr ilaa sawr inta udhaxaysa horeynu xaj ugu soo maray waanan soo sheegnay culimada qaarkood inay halkan yidhaaheenba may cayr oo kale iyo sawr iyo madiine laguma garanayo sawrna waa mako oo waham ay riwaayadii ku tiriyeen oo barhkood ay ibhamiyeen laakiin dadkii muxaqiqiinta ahyo dabdiyey xifdiyey laba buurood oo labada magacle hore usoo maray oo kolley shimaal iyo januubka ka kala sugan ayay soo dabdiyeen soona naqliyeen soona sifeeyeen bal haddaba intaa labadaa udhaxaysa waa xaram geedkeeda aan la goynayn ugaadheedna aan la taabanahaynba faman axdatha ruuxa la yimaada sameeya kusoo darisiista fiiha madiina iyo intaa xuduudeeda tahay xadathan xadath waa waxaan dee shareecadii asal kuma lahayn waa amarkii bidcad ahaa waa jinaaye kaliya xumaan kaliya waa shay kaleoo munkara ma bidca ma munkar aw aawaa soo duma magan siiyo weeye daafaca ilaaliyo oo soo duma muxdithan daalka markaan kasrino kasrino waa ruuxii xadadkaa isagu samaynayey waa saaxibul markaa xadadkaas ama bidcada haba noqoto ama waxaa kale munkarka haba noqotee ruuxa u gargaare ee soo duma ee magangeliye daafaco oo kale haddii muxdathan la yidhaahna wuxuu noqonayaa shaygii xadadka naftiisii oo dee markaa aawaa soo dhawaysana waa isagoo ku raali noqdo taas facalayhi lacnat ullahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin laa yaqbalu llahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadlan wadimat lmuslimiina muslimiinta ammaankoodu iyo cahdigoodu waaxidatu mid keliya weeye macnaa dimada muslimiintu way siman tahay waa loo simanyaho islaamnimad kama waa cahdigoodi iyo magantoodi iyo ammaankoodu yascaa biha waxaa tawaliyaya waxaa ku camalfalaya waxaa tawali adnaahumka ugu martabo hooseeya macnuuna halkan waa maxay dadka dimadu waa cahdiga iyo ammaanka haddaba ammaanka iyo cahdiga muslimiintu waa ay u siman yihiinoo kooda bal matalan shariifka iyo kooda wadiica kooda sare iyo kooda dee raaciga iyo kii racyadii ahaa in keliya ayay wada leeyihiinoo hadday dhacdo ruux muslimi ruuxu gaala inuu ammaan siiyo walow makan dee waktiyadan dee suudaadkun ay waxaa shaqo ku leeyihiin uu ruux muslima uu ruux gaala ammaan uu siiyo ammaankiisaasi de waa wax uu xaq uu isagu leeyaho muslimiintuna ay u simantaho waa in la wada ilaaliyo loo fuliyo aan ammaankiisa lagu tacadiyin oon la burin kollay dee shuruudna waa iskaba yeeleen umuurahaas markaa baabka ammaanka iyo mustaamanka iyo waxyaalaha ay culimadu ama fuqahadu ay kagaba hadlaan bal marka haddaba waxa weya kan isagu waxaan la yimi ficilkan tawaliyey hadduu rag yahay iyo hadduu dumar yahay hadduu addoon yahay iyo hadduu xor yahay ammaankii waa in la ilaaliyo oo ruux muslima ciduu magan siiyey ciduu ammaan siiyey ruuxa ku tacadiya markaas waa taa isagana waxa weeyaan bal de waxa ruuxaas ikfaarkaa laba yimaada isna lacnad inay korkiisa tahay sa laftiba kuba yimi wadimat muslimiina waaxidatun yascaa biha nahumka ugu martabo hooseeya ayaaba iyadii ku camal falaya tawaliyaya laba imanaya waa in loo fuliyana la ilaaliyana waman iddaca ilaa gayri abiha abihi cid aan ahayn ciddii u abtirsata aw intamaa u nisba sheegatay ilaa gayri mawaali maxalu shaahidkuna tan dambe weeye xadiidkana hore inuu soo maro dee kuma joog joogsanayno facaleyhi lacnat ullahi walmalaaikati wannaasi ajmaciina laa yaqbalu llahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadlan baabu fadli lcitqi bal citqigu fadliga uu leeyahay baabkiisii waa axkaamtii wax kala duwan baynu soo maray wuxuu ku khatimayaa cidqigii iyo fadliga uu leeyahay walow cidqa alwaalid ay yoor noo dambayso kollaysna waa fadliga cidqi uu leeyahay una xadثna mحamed بن المثنى الcanaزي qال xadثna yaحyى بن سacيid عan cabdاللahi بn سacيid wahuwa بن abi hindin yaحya بن سacيidkuna waa qaطاn qala xadثnii ismاعيل بن abi xakيm عan سacيid بn marjanaةa عan abi هurayraةa عan النabiyi slى الlه عليه وsلم qal anhu qal bal kolay laba nin baa xadiidka sanadka inoogu sugan ismاعيل بn abi xakيm waa nin ثiqa ah oo bal masalan dee xadiidkiisan waa xadiidkiisuna bal waa aada buu axaadiistiisu ay u yar tahay waanan xafid bnu xajar tacbiirkiisa saalisa ka mida sikaara saxaaba waa soo gaadheen muu arago waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ka mid oo reer madiina min mawaali quraysh kitaabkeennan wuxuu ku leeyahayba xadiidkan ayuu ku leeyahay iyo mid labaad oo inoo dambaynayo xagga marka la eego maala sibaacda iyo kullu dinar min asibac adugu ama waxaa micile dugaanka ka mida axkaamteeda labadaas kaas buu ku leeyahay bal kaasba weeye horta waa ninkan saciid ibn marjaan waxaan filaya inaan hore usoo aragnay waa nin hiqa ah oo isagu taabiciya weeye oo ninkan abu hurayre kaba warinaya marjaanina waa hooyadii waxa weeye marjaana waa hooyadii waxa ay tahay magaca abihi cabdillahi baa la yidhahaa ee adigu marjaana waa hooyadii wuxuu yihi abu hurayra qaala rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh man actada ruuxa horeeya raqabatan raqabo mu'minatan mu'mina ah actaqa allahu ilaahay baa xoreeya bikulli irbin xubin kastoo minhaa iyada naftii ama raqabadii la xoreeyey kaba mida irban xubin minhu isaga kaba midu min annaari naarta kaga xoreeya macnaa ruuxa ruux addoon xoreeya mu'mina kii gaalka haddii la xoreeyana fadli waa leeyahy laakiin sawaabkan imaka halkan la ysugu ballan qaadaya kii mu'minkaabuu khaas ku yahay bal addoon xoreeya mu'mina ama raga noqda ama dumar haba noqdee ilaahayna subxaanahu watacaala isagii buu naar kaba xoreynayaayoo xubin kastoo kaa la xoreeyey kaba midi waxaa ilaahay kaga badbaadinayaa xubin kii uu xoreeyey kaba miduu naar kaga badbaadinayaa xubinba xubin baa loo tuuraya xubinba xubin baa loo dhigaya naar kaga badbaadaysa وxadثna dawd بن رushaydi qala xadaثna الwlيd بن mسلm عan mحamed بn mdرف abi غasاn الmadaniي عan زayd بn أسلm عan عaliي بn xuseyn عan سacيid بn marjanaةa عan abi هurayraةa عan rasuuli الlahi slى الlaه عليه وsلم qala anahu qaal xadiidka koley qoloynisku dabqa israacay زayd بn أسlm waa taabici cali بn xuseynna waa taabici سacيid بn marjanatana waa taabici bal saddexdoodna waa dabqo keliya iskuba yihiinba weeye سعيد بن مرجاn waa tn waa سعيد بن عبداللahi علي بن حuseynna waa imaamkii qiimaha badnaa cibaad ahaan hadday tahay iyo camal diineed iyo bal mثalا deeq iyo aqoonba waa alubeytkii rasuulka ninkii waktigiisii uba badnaa زayn الcaabidiin weeye عaلي بن حusein بن عaلي بن abi طالب زayd بن أسلمna waa nin caalim ahaa abihina أسلم waa mawaalidi cmar بن الخطاaب malaa waa sabiyadii ugu horreeyey sasirin iyo aslam iyo oo dadkii markaa ugu horreysay ee madiine soo gaadhay sabigaba ahaa zaydna laakiin waa nin caalima markay noqoto tafsiir iyo cilmi kaleba taasoo aada u hiqaa waxaana jirta cali bnu xusein kolley majliskiisa ee madiine markii la joogay xalqadiisa iyadoo xalaqaad kala duwan ay masjidka rasuulka ilaahay markaa ay jireen waa tegi jiro isaga xalqadiisuu fadhiisan jiray zaydkan waa caligan imika isaga wax ka warinaya xalqadiisa fadhiisan jiro bal waa lala soo qaaday waliba rag dee qoraysh ahaa oo iyaguna xalqo masjidka rasuulka ilaahay kuwa lahaa oo arrintan inuu intuu xalqadoodii dhaafo uu ninkaa u tago zayd ibnu aslam uga tago ay dhibsanaysay dee ninkan sharafta uu leeyahay iyo qiimaha iyo magaca uu leeyahay isagoo alubeytkii adigu dee khasaais badan kulabaansaday ay la soo qaado dee nin raggaa kaba mid ahaa isna qoraysh ah xalqa lahaa caalimaha ayaa ku yidhi xalaqaadkii wada ehelkaaga iyo tolka ayaad ka gudbaysaayo aada u gudbaysaad u tegaysaa ilaa xalaqati cinda cabdi ale cumar ibn khadaabba waa suu kaba cabireen waa markaa ama zayd ibn aslam buu ujeeda addoonkii reer cumar markaasaa muxuu yidhi isagu ugu jawaabay almar-u yaclamu de xaysu yantaficu bihi ruuxu isaga garanaya halku ku intifaacay cidda uu cilmi ka helayo wax ka helayo wuxuu kordhinaysa oo kuwa intifaacayo shaksiga isaga ogoo zayd ibn aslam nin caalimuha aadna u qiimo badnaayo ee kolley waa culimadii waktigiisii horeynu kitaabka uga soo aragnay oo dee adigu kolley waa dadku inay waa asalkiisa taas ahaa lama waayo ciddee balka ninkan malaa dee nooc isagu arrintuu yar dhibsanayay majliskiisa inuu ka tago majliskaa kala tago isaga majliskiisana sii dhaafa dee rag kalenoo kale beryi cumar ibn cabdilcasiis iyadoo raggii ka horreeyey dadka ugu horeeya loo fasaxo loo idmo ninka boqorkaa gurigiisa iyo taas dadkan shucarada wakti kastana waa taas oo dee had iyo goor dad ay horreysiyaan ay dad kale kaba horreysiyaan shucarada iyo waxyaalahaas idanka hore ay lahaayeen baa markii cumar qabtay dee waa ninka caalimka maxay noqotay in dadka majliskiisa usoo horeynayo loo idmaya zayd ibnu aslam iyo amsaashi waa dadka culimada u noqdo shucaradii kadinka lagu joojiyo shucaradii looma baahniya dawadaha lagu joojiyo abaxwas la odhanayo kale ansaar ahaaba sheeradiisii waxaa kaba mid ahaa isagoo cumar bn khadaab laa hadlayay afi lxaqi an uqsa wayudna bnu aslama cibaarataas cumarow xaqa miyay kaba mid tahay in aniga layfogeeyo in aslamna lasoo dhawaysta waa xaq waa nin caalima isaga shaaciro afkiisa wax kuma doodaya bal adigu waa zayd ibn aslam waxaan leeyahy waana isla dabaqa waana kan calina majliskiisa fadhiisan jiray qaala wuxuu yihi man actaqa raqabatan rasuulka ilahi waa yihi ninka qoor xoreeya actaqa allahu ilaahay waa xoreeya bikulli cudwin xubin kasta oo minhaa raqabadii uu xoreeyey kaba mida cudwan xubin min acdaa'i xubnihiisa kaba midu min annaari naarka kaba xoreeya xataa farjahu bifarji wa xataa yuctiqa farjahu bifarji ilaa uu xoreeyabo dee sida xubinba xubin loogu loogu badbaadinayo xubinba xubin naar ay fikaak iyo fido ugaba noqonayso ayaa farjigii kaa la xoreeyeyna waxaa u dhigmaya inuu badbaado naar ka badbaado farjigii kii la xoreeyey وxadثna qتaybة بن سacيidi qal xadaثna layثn عan iبn الhaadi عan cmr bni عaliي بn xusein cmar بn cali بn xusein waxaa dhalay imaamka weyne cali بn xusein sayd الcaabidiin taas baa dhalay waxay walaalayeen markaa ay walaala yihiin cmar بn xuseinka daynu marar kala duwan soo maray oo abu jacfar albaqir weeye zayd بn cali ayay walaalayeen ninkaa albaqir la odhanayay dee jacfar saadiqna adeer buu uga noqonaya isagu u noqonaya laakiin raggaasna dee waa nin faadil ah oo dadkii mudnaaye ahlubeytkaa ragga ayaanu xagga martabadii cilmigooda oo kaleba aanu lahaaninba waana min kibaari atbaaci taabiciin kitaabkeennana xadiidkanunbuu ku leeyahy wax kale kuma laha xadiidka ayuu ka wariyey imanka markii hore aabihii wuxuu ka warinayay saciid ibnu marjaana saciid ibnu marjaanaha nafteeda waayo aabihii baa ka hor dhintayba dhowr sanood ka horeeyey toddobiyi sagaashankii ina marjaana dhintay isaguna isagiibuu kama warinaya ninka aabihii kama warinayo kama warinayaayo imanka aabihii kama warinayo waa can saciid ibni marjaanata can abi hurayrata qaala anahu qaal سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل من اعتقى رقبة مؤمنة اعتق الله بكل cdو mنه cdوا من النار حتى يعتق فرجه بفrجه ortaas وxadثnي حmayd بن مسعدة qال xadثna بشhر بن المفضل قال xadثna cاaصم وهو بن محمد الcمري qال xadثna واqد يعnي أخاaه cاaصم بن محمد horaynu usoo aragniyo walaalkiiba وcاaصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب kana waa واqd بن محمد بن زaيد بن عبد الله بن cمر waa labana walaalo عبد لله بن cمرna تفيirtiisi iyo نصrigiisiya واqd baa marka ayuu ka warinaya xadيidka xadaثnي سacيid بن مرجانta صaaxibu cali ibn xusein had iyo goor cali ibn xusein buu la joogi jiray oo san buu dee ku mashhuuroobo uu go-naayo khaas buu ahaayo san baa صaaxibu cali ibn xusein qaala wuxu uhi markaa سacيid samicta abا هurayrata yqul qala rasuul اllahi slى اllahu عalayh wasalam ayuma mri'in muslimin actaqa imra'an muslima istanqad allahu ilaahay waa badbaadinaya bikulli cudwin xubin kastoo minhu kan xoreeye kaba mid mee kan la xoreeye kaba mid ah cudwan xubin buu badbaadinaya minhu min almuctiq waa kii xoreeyey kaba mida acdaadiisii min annaari naar buu kaba badbaadinaya qaala saciid baa wuxuu ihi faاnطalaqtu markaasaan tegey xiina samictu xadiida xadiidka markii aan maqlay min abi hurayrata abi hurayra markaan ka maqlay aan ka tegay oo fadakartuhu xadiidkan baa waxaan u sheegay licaliy xusein cali bn xusein oo dee ninkan saaxibkiisaba ahaa ayaan u sheegay xadiidkan aan abu hurayre kasoo maqlay marka muxuu yeelay waa xirsigii dadkaas fiicfiicnaa ay khayrka ku dadaalayeen una degdegayeen faactaqa wuxuu xoreeyey cali cabdan addoon lahu isaga u sugnaa oo qad acdaahu uu ku siiyey oo bihi addoonka waa uu dhigay weeye marka waa qiimo ahaan dee iyo uu dhigay ibnu jacfarin cabdullahi ibnu jacfar waa saxaabi yar oo dee isagana adeer in adeer u noqonayo cali bnu xusein waayo waa ina jacfar ibnu abi aalib casharata alaafi dirhamin toban kun oo dirham aw alfa dinaar waa intii laysku sarrifi jiray kunka dinaar baa waqtiga marka dinaarku toban dirham yahay dee tobanka kun buu noqonaya macnaa addoon uu lahaayo qiimo badnaayo cabdullahi bnu jacfar uu u dhigayba toban kun oo dirham inuu kaba siiyo kiibuu xoreeyey si uu dee fadligan iyo arrinkan uba helo bal xadiidka ta iyada inooguma sugan cidqigu fadliga uu leeyahay oo acmaasha kuwooda uguba fadliga badan inuu kaba mid yahay ruuxiina uu janno ku gelaya naarna lagagaba xoreynayo xadiidka inooguma sugan tahay waxaana yidhaha iyagoo xadiidka cibaaradan ah actaqa allahu bikulli cudwin minha cudwan min acdaa'ihi min annaar kaba qaadanaya waxaa sii mudanba mid acdaadiisa iyo xubnihiisu ay u danta unay waxba kaba maqnayn in la xoreeyo kii ay wax ka kala dhinaayeen walow fadligii leeyahay ajri badan leeyahay haddana dee si bal arrintan iyo arrintan loo gaadho xubin xubin in laysu qaabilinayo fadligan weyn kaa kaamilkaa weliba siba mudan oo siba mudan weeye gees kalena raqabatan mu'mina ayaa lagu qayday qaydkani waa qayd muctabara maanta fadligan mucayankae khaaskaa kaas baa leh laakiin haddii dee ruuxa gaala la xoreeyo fadli waa jiraaye laakiin fadligan maanta halkan kafaaradan iyo naar ka badbaadintan iyada arrintan ay khaas kuba tahaybo saa daraaddeed kafaaradii qatliga oo kale dee naskii qur-aanka ahayd kuwa kaleha iskuma khilaafeen ee kuwa kalena way ilxaqiyeen intooda badan waa tan looba shardiyo kafaaro qatli oo kale inay dee raqabadu mu'mino tahay afkii noogu dambeeyey weeye waa xadiid keligana baabu fadli cidqi lwaalidi bal hadday dhacdo waalidkii oo addoona waalidkiisna uu xor yahay xoreynta uu waalidkii xoreeyo intuu soo iibsado dee taasaana ku xoroobayaaye fadliga ay leedahay xadaثna abubakr bn abi shaybata wazuhayr bn xarbin qaala xadaثna jariir can suhayli can abihi can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm waa xadiis xalay baan sii sheegayay laa yجzi macnaha la ma gudayo oo uma abaal celinayo waladun walad waalidan waalid dhalay ilaa an yajidahu inuu helo uun mooye mamluukan xaaliya iyadoo la leeyahay oo fayashtariyahu uu soo iibsado oo fayuctiqahu markaa uu xoreeyo dee iibsigan uu soo iibsaday buu kuba xoroobaya uu xoreeyo taas mooye si kaleu abaalkiisa ku celinaya ma jirto ma dhacayso ixsaankii waalid lahaa iyo xaqii uu waalid lahaa waladkii inuu gudo wax kastaba ha u qabtee waxaan suurada ahayn dee isagoon dadba ahayn oo si xoolo loola dhaqmayo uu dee usoo celiyay dadnimadiisii iyo bal bal taa uu soo celiyay suuradaas baa noqonaysa abaalkii uu u galay uu ku lahaa waalidku wax u dhigma inuu waalidku laba yimaado laakiin si kale ma jirto fayashtariyahu fayuctiqahu fii riwaayati bni abi shaybatan waladun waalidahu isla mid uun laakiin waa ixtiyaadkii muslim iyo su alfaada sheekihiisa uu ilaalinayay mid muxuu yihi zuhayr laa yajzi waladun waalidan riwaayadda ibn abi shaybana maxay noqotay laa yajzi waladun waalidahu waa damiirkaasun waalidahu laakiin waa isla mid un macnu waa mid keliya laakiin waa ihtimaamkii weynaaye alfaadaha sidoodii inuu uula yimaado sheekadiisa uu ilaalin jirayba bal masalan taas oo ayuunbay tani inoo tilmaamaysaa ama ay qayb kaga tahay wy waxadaثna abu quraybin qaala xadaثna wakiicun xa waxadaثna bnu numayrin qaala xadaثna abi xa waxadaثna camr bn naaqidu qaala xadaثna abu axmed الzubayriyu kulhm can sufyaana waa thawri sufyaankani can suhayli bihada isnaadi milahu waqaala waladun waalidahu si uu isaguba yihi marka la eego abu bakr ayaa tan dambana ama qolooyinkan dambana riwaayadooda kuba sugnayd weeye waana dee markii hore suhayl jariir ibnu cabdilxamiid baa kaba wariyee laakiin kuwan dambe oo dhan sufyaan uthawri baa halkii jariir galay oo suhayl kaba wariyey isaguna markaa jariir bay labadaba ay ku kulmayeen labada hore laakiin mid ahaan baa laftigiisu ka ahay kibuu sufyaan riwaayadiisuna ay waafaqsantay xadiidku deeta inoo faa'iideynaya horta waa dee xaqa waalid leeyahay aada iyo aada ubu weeye oo cidima gudi kartee haddii suuradan oo kala dhacdo ruuxaasi xaqi ama nin laba yimi wax muqaabilkiisiya ayuu noqonayaa kolley jamaahiir alculamaana waxay ku tagaan aabba iyo markay alaaba walummahaad tahay ee barhkoodna way ka badiyaan ma intaasee bal shaaficiyada agtooda iyo dee tan bay kuba koobaane haddii ruuxa milki iyo waalidnimo meel ma wada fadhiisanayaani milkigiisan uu soo galay isagoon uga baahan inuu yidhaha waan ku xoreeye ayuu xor la noqonayaaba ee cibaaradan ah in fa yuctiqahu waxay leeyihiin macnaha waxay keenaysaa sida wuxuu isagu xoreynaye macnaa waxa wey markuu sabab u noqday iibsigiisan sabab uu ahaa cidqigiisani uu kaba ratilmay ayaa cidqigii isaga loo idaafeeye uma baahnaba inuu xoreeye milkiga uu soo milkiyey daraaddeed buu kuba xoroobaya kolley xadiid kalena waaba kasii waasicinaya aabaa iyo alumuhaat iyo abnaa oo man malaka daa raximin maxramin faqad cataqa ama fahuwa xorun lafdi saasaa jiray ruux raximkiisii maxramka ah oo haddii dee midkood uu nin yahay midna uu dumar iyo aan nikaax isuba qabteen ruux sidaasa ciddii milkigiisa soo gasha waa xoroobaya oo markaa walaalihii iyo deetiina way sooba gelayaan taasba bal waxa weeyaanun fadligii cidqigun bay tani kaba midtoo cidqigii fadligiisiibaa wuxuu gaadhayba inay u suurtogelayso walid inuu waalidkii abaalkiisii uu celiyo wax kale laakiin dariiqad kale ugu suurtogelaysaa ma jirto taasna waa fadliga cidqigu uu leeyahay aada iyo aada u badan wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamd